bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasaaئiyu raximah اllah taعalى bsmi اllahi الرaحmn الرaحيm الthaliث min الshuruuط fihi اlmusaaracaة wاlwahaaئq athaliثu kitaabkani wuxuu u kitaab yahay kii saddexaad min ashuruudi shuruudda ka mid ah fiihi waxaa dhexdiisa ah kitaabkan almusaaracatu musaaracada axkaamteeda iyo walwathaa'iqu iyo waxyaabaha marka ay mucaamalo dadka kala gelayaan xuquuqda ay ku sugtaan oo ay ku qortaan marka athaalith musanifku marka uu leeyahay kow iyo laba maan soo marnayn ma soo marin laakiin kaana almusanifa اctabara kula min alaymaani wاnnuduuri sharطan id fiiha tacaaliiq alaymaan wanuduurti aan soo marnay ayuu mid kastaa shardi ka cabiray aymaantana marka maadaama ay tacliiq wadato wax lagu xiro ee nadarkuna sidoo kale uu yahay oo tacliiq iyo uu wato laba tacliiquna uu shardi yahay alaymaan waa ashardu alawal annuduurna waa ashardu athaani washardu athaalith marka waa almusaaracatu musaaracada maadaama shuruud iyo wax laysla galayo ay wax ku jiraan ayuu marka wuxuu ku daray shuruudii buu ku daray sidaa darteed uu yidhi athaalithu min ashuruudi fiihi almusaaracatu walwathaa'iq wathaa'iqduna waa jamcu wathiiqatin waxayna tahay marka waa tawhiiq oo yacni ama qorid iyo wax lamida markaa ama rahanti iyo habka wax uun marka qofka maalkiisu uu markaa ku sugto oo uu yacni ku maalkiisa uu ku sugto alashya alashyaau alatii tustawthaqu bihaa waa waxyaabaha marka hiqada iyo kalsoonida qofka uu ku dalbo waxaa ka mid a qoridda marka wax la kala qaadanayo mucaamalo la kala gelayo shariko la sameynayo qofba qofka kale marka ay isla qortaan wax qoraalkaasi marka nooc kalsooni ah wahay waxyaa cuquudda marka tawhiiqa ku joogta waxaa ka mid a rahantaa ka mid a rahantu waa caqad marka lagu raadiyo tawhiiq hadda laakiin isagu rahan iyo baabkaa ka hadli maayo keliya wuxuu ka hadlaa qaababka loo qoro marka sharikaad ama caqad iyo la gelayo ayuu keeni doonaa waana baab marka ilaa dhowr qeybood oo kale haba badan uu kala qoraya wbilisnaadi qaala akbaranaa moxamed bnu xaatimin wahuwa almarwasiyu hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu qaala akbaranaa xibaanu wahuwa xibaanu bnu muusa almarwasiyu hiqat qaala akbaranaa cabdullahi huwa bnu lmubaarak can shucbata can xamaadi wa xamaad bnu abi sulaymaan alkuufiyu saduuqu lahu awhaam faqiihna wuu ahaa wa rumiya bilirjaa bukhaari adabulmufradku uga soo saaray muslim iyo asxaabu sunan alarbaca uu wariyey can ibraahiima waa ibraahiim bnu yaziid annakhaci can abi saciidin qaala abuu saciid wuxuu yidhi ida stujirta ajiiran ida sta'jarta ajiiran ida sta'jarta haddaad ijaaro dalabto ood ijaaro qaadato ajiiran mid ajiir ah ajiir waxaa la yidhaha qofka shaqada loo dirsadood lacagta siinayso marka qofkii shaqaale ajiir qabsado haddii aada marka ajiir ama shaqaale aada qabsanayso fa aclimhu ogeysii ajrahu ajrigiisa ogeysii yacnii ujrada uu qaadanayo ha caddaato u sheeg ayb marka nooc shardi ah waa kan laftiisa oo markaad ujrada caqadka ijaarada aada gelaysaan waxaad yeeshaa ujradiisu ha caddaato ajar macluuma ha noqdo waayo marka ujro macluumaa ha noqoto marka ijaarada la joogo waxa la gadanayo waa manfaco yacni ijaaradu waa bayculmanaafic halka uu beecu ka yahay baycul acyaan yani marka ay wax kala gadasho joogtood shay iyo laba shay kala qof ay wax kala gadanayaan acyaantu marka cayn aada iibsanaysa waa beec marka aada manfaco gadanaysana beec m maahane waa nooc beeca kamida waa ijaara laakiin layidhaha ijaaradu marka waa baycu lmanaafic ama ha ahaato ijra ijaaratu lcayn ama ijaaratu dhima miday doonta ha ahaato haddii marka aada ajiirba samaysanayso shardi waxaa ah marka inaad ujrada u sheegto marka adigii manfacaad iibsatay manfacadii aada qaadatay maxaa ku gadatay marka beeca marka la joogo thaman maxaa la yidhaha ninkan alaabaad dukaanka u tagtay alaabtii baad qaadatay adigii marka yacni waxaad qaadatay alaab cayn ayaad milkisay cayntaas maxaa ku milkisayna thaman ciwad ahaan thamana ka ah ijaarada marka la joogo ujradu waa thamankii manfacadan lagu hantay lagu milkiyo marka sida marka beeca la joogaba thamanku inuu macluum ahaado ay shardi u tahay qiimaha wax lagu kala gadanaa ay loo ay u caddahay ayaa waxaa shardi ah ujraduna inay macluumo ay tahay ayb intaas waa waxa uu sheegaya marka fa aclimhu ogeysii ajrahu ajrigiisa ogeysii qofkan wabihi marka xadiidkan waa mowquuf laakiin inqiطaac baa ku jiro xaafid ilmizzi tuxfaha wuxuu ku yidhi ibraahimu bnu yaziid annakhaciy can abi saciid lam yasmac minhu kama maqlin wabihi qaala akbaranaa muxamadu qaala moxamed bnu xaatim waay qaala akbaranaa xibaanu qaala akbaranaa cabdullaahi can xamaad bni salama can yunus kan marka shucbaa ka maqan ayb can yunusa waa yunus bnu cubayd can ilxasan annahu xasan kariha wuxuu kahday an yasta'jira arajula qof inuu ijaaro qaato oo shaqo uu u dirsado xataa yuclimahu ajrahu ilaa uu ajarkiisa ogeysiiyo ilaa ujrada uu qaadanayo uu ka ogeysiiyo waa dhibsan jiren wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu xaatim qaala akbaranaa xibaanu qaala akbaranaa cabdullaahi can jariir bni xaazimin can xamaadin wahuwa bnu abi sulaymaana anahu su-ila can rajulin baa la su-aalay ista'jara ajiiran ajiir yanii shaqaalo ka dhigtay calaa طacaamihi cuntadiisa kula yacnii ajiir kaga dhigtay qaala wuxuu yihi laa maya xataa tuclimahu ilaa aada ogeysiinaysid ujradiisa marka calaa طacaamihidan macnaha waxay tahay an ya'kula macahu ow min beytihi yani inuu la cuno gurigiisa inuu ka cuno ayaa ujro u uga dhigaa marka shaqadan ii qabo ayuu leeyahay cuntadan guriga ka cun adna shaqadaanna qabo waa taas marka nacam ee marka jamcun min alculamaa waxay yidhaahdeen marka ijaarada noocan oo kale alma ansaxaysa ay dheheen sababta waa maxay leanna cuntadu waa majhuul waayo ayb liannahu majhuulun qofkan intuu cunaayo maa la ogyahay shaqadan ii qabo gurigan cunnada ka cun cunnadaana waxaa la qaabilinaa marka shaqada cuntada oo cunaayo marka ma badan tahay ma yar tahay doodaa ka imaan karta nacam wuxuu dhihi karaa qofkan nin cunto badan nin cunto badanoo mar walba wax cunaayaa tahay maa an ma awoodi karo u dhihi karaa kanna wuxuu dhihi karaa war nin cuntada waa igu yaraysa nacam anu shaqaan hayaa cuntadan aada isiinaysa waa yar tahay calaa haadaa marka kathiir min alculamaa waxay dhaheen jahaalo maadaama ay ku jirto ma banaano marka nacam ayb waana la isku khilaafay ikhtilaaf aada u badan oo kala duduwan oo bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen in cunto ujro laga dhigo hal sifay ku bannaan tahay keliya waxay u bannaan tahay di'riga di'ri waxaa la yidhaha cunuga adiga aada dhashay naagta kuu nuujinayso naagta kuu nuujinayso naagtii maalan ama hooyadiisa ahaato haddaad furtay hooyadiioo fur aada furtay ciddadii dhammaatay bimujarad ay kuu nuujinayso maxay ujro u leedahayna wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ayaa la yidhi di'rigaa marka naagtaa marka wax nuujinayso waxaa looga dhigay ujro oo m kan loo dhalay laga rabaa risqi baa ayaa ku waajibaa le risqi iyo kiswa mara inuu siiyo mara aradbax marka waxay leeyihiin di'rigaas bis a laga soo sooca maadaama nas ku yimid waxay ka soo haray laakiin cunno qof ma looga dhigi karo ujra xanaabilada iyaga waxay leeyihin waa bannaan tahay in looga dhigo tanna waa uga tusaale qaadanayaan lafteeda ayb muqniga ibnu qudaamana de munaaqashaad badan iyo war badanaa ku yaallo laakiin khulaasada waxay tahay qolo waa bannaan tahay dhahdo qolo ma bannaana dhahdo sideeda iyo qolo bannayso murdicada u bannayso di'riga wixii kasoo haray di'rigaas maya ayay dhahayaan iyadana marka waxay uga saareen maadaama nas uu soo arooray qur-aan ah wabihi qaala aqbaranaa marka haddii aad tiraa marka anu waxaan ku siinayaa intaas oo cunto ah oo wix ay mucayan ay yihiin ee laysla ogyahay jahaaladu waa ka baxayaan hadda markaas wabihi qaala aqbaranaa mxamedun qaala xadahanaa xibaanu qaala aqbaranaa cabdullaahi can macmarin can xamaadin waqataada fii rajuli nin qaala lirajuli nin ku yidhi astakrii minka ilaa makata waan kaa kiraysanayaa daabadaan kaa daabadaanaan kaa kiraysanayaa ilaa makata aan ku taga maka bikadaa wakadaa baan kaaga kiraysanayaa gaadiidkaanaan kaa kiraysanaa inaan maka ku tago fa in sirtu shahran haddaan bil u socdo maka ow kadaa wakadaa ama sidaa iyo sidaas intaas oo kale aan u socdo shay-an samaahu wax uu magacaabay falaka ziyaadatu kadaa wa kadaa ziyaadaan ku siinayaa intii aan ku heshiina ka badanaan ku siina meeshaa marka maxaa ku jirana waa hadday dhaqsato wan meeshii waqtiga aan isku ogeyn ka yar hadday daabadda meesha aan ku tago warniya waaba kuu kordhinaa waxbaan kugu daraan oo falaka kadaa wa kadaa baad leedahay falam yara yaa bihi ba-san arrintaa baas uma aynan arkin waayo waxay leeyihiin intii horena waa ujrada intaan dambena waa iska hibo waa hibo iyo marka wax uu isaga iska siiyey waayo maadaama ziyaado iyo yacni sidii marka rabay si ka fiicanba uu helay wakarihaa waxay kahdeen an yaquula inuu dhaho astakrii minka bikadaa wakadaa baan kaaga kiraysanaa fa in sirtu akhara min shahrin bil ka badan haddaan socdo naqastu minka min kiraa-ika kiradaadii waa kaa nuqsaaminaa kadaa wakadaa intaasaan kaa nuqsaaminayaa waa diideen sababtoo ah marka dee nuqsaamintu ujro uu qofkii mutaystay in hoos looga sii dejiyo sax ma ahan ayb oo sindi wuxuu leeyahay yuriidu ana alisdiyaada fi ljri kordhintu liajli اlisticjaali degdega darteed loo kordhiyo fi sayri jaa-izun waa bannaan tahay wa ama nuqsaanu fiihi liajli libdaa'i in laga nuqsaamiyo ujradii ou lahaa daabadiia ila daahday darteed famakruuhun faina alwala yushbihu alcata'a walhiba waathaaniyana yushbihu aldulma wannaqsa min alxaqi ninkii xaq jaa ou yeeshay baaba laga nuqsaaminaa wabihi qaala waxaan o dhan marka waa iska shuruuda iyo wabihi qaala akbaranaa moxamedun qaala akbaranaa xibaanu qaala akbaranaa cabdullaahi can ibni jurayjin qiraa'atan qaala qultu licataa'in baa waxaan ku idhi cabdun addoon u-aajiruhu sanatan aan kira ijaarana biacaamihi baana ku ijaaranaa cuntadiisa wa sanatan ukhraa sanad kalena bikadaa wakadaa addoon sanadaan kiraysanayaa shaqo inuu qabto cuntadiisa sanad kalena bikadaa wakadayan waxaay waxaabaan ku kiraysana qaala wuxuu yidhi cataa laa ba'sa bihi dhib ma laha wayujzi'uhu ishtiraatuka shardisashadaadana waa gudaysaa xiina tu-aajiruhu ayaaman marka aada maalmo ijaarato ow aajartahu ama aada ijaarato waqad madaa bacdu sanati intaad kiraysato sanadkii qeyb ka midana ay tagto qaala wuxuu yidhi innaka adiga laa tuxaasibunii limaa madaa yani isagaa wuxuu iska dhigaa cadaa ninkii la kiraysanayo iska dhigaa marka wuxuu leeyahay innaka adiga laa tuxaasibunii limaa madaa wixii tegay ma igula xisaabtamaysid wax cusubaa igula xisaabtamay marka wixii cusubna waa igula xisaabtami kartaa waa marka uu ka oofsado sanadkii xaysu istawfaahu liannahu qaala calaa tacaamihi buu yidhi ma ogtahay cuntadii marka tiisii waa oofsaday wa inamaa marka yuxaasibuhu limaa tabaqaa min almuddati xaysu inahu kaana biujratin macluuma yani intaas marka yacni waxaan kugu kiraystay cuntadaada sanaday ahayd maalan laba bil ama saddex biloo ka qaatay labadii bil iyo saddexdii bil ujradi ujradaa waa dhammaatay oo calaa tacaamihi buu ka watay intii u harsanayd oo haddii hadda waxba aan la dhihi lahayn cuntadii uunu ku kiraysnaa lahay ayuu maalan wuxuu leeyahay marka intaan kale ujro macluumo ahan ku siinayo kadaa wa kadaa baan ku siinaa dhib male buu leeyahay marka cadaa taas innaka laa tuxaasibunii limaa madaa mar haddii intii tagtay oo manfacadii ou la oofsa aada oofsatay beddelkeedii addoonku ou qaatay kuwaas lagugu xisaabi maayo oo igula xisaabtami maysid wax hadda dhiman shaqo dhiman waayo shaqadaa igula xisaabtamayso ujraduna waa macluuma laa ba-sa buu yidhi marka wax dhiba ma laha ayb qaala baabu dikri alaxaadiidi almukhtalifati fi nnahyi can kiraa'i اlardi bاthuluthi wاlrubuci waاkhtilaafi alfaadi الnaaqiliina lilkhabr baabu dikri اlaxaadiidi axaadiidtii sheegiddeedii buu baab yahay almukhtalifati ee iskhilaafsanayd fi nahyina ku saabsanayd iska reebidda la yska reebay can kiraa'i اlardi dhulka kireyntiisa bithuluthi wاlrubuci in lagu kireeyo thuluth iyo rubuc oo la yidhaha saddex meeloodoo meel afar meelood oo meel ayaan kaa kireeyey siyaalkaasna taas marka in dhulka waxa ka soo baxo thuluth ama rubuc lagu kireeyo iska reebidda layska reebay axaadiidta mukhtalifada ee kusoo aroortay waاkhtilaafi alfaadi الnaaqiliina lilkhabar khabarkaa dadka soo guuriyey alfaadooda iskhilaafideeda yacni matnan wa sanadan labadaba marka waa ku jiraan baab dheer waayo baabkan marka alimaamu الnasaa-ina wuxuu ku ururiyey mas'ale khilaafkeedu dheer yahay oo musaaracada ayb oo musaaraca marka waxaa la yidhaahdaa kiraau اlardi bima yakruju minha dhulka in la kireeyo oo lagu kireeyo wax ka soo baxayo iyada dhul banaanuu qofka haystaa oo beer ah qofuu ka kireynaa marka yacni markaa ama wuxuu leeyahay yacni beertan fal dhulkan dhulka u banaynaa wixii kasoo baxa marka yani wuxuu leeyahay intaas ayaad qaadanaysaa intaasna anaa leh musaaracadaas marka yaa warkeedu aada u badan yahay madaahibtuna waa isku khilkhilaafeen khilaafkana waxaa keenay xadiidka alfaadiisa oo aada u kala duduwan shaaficiyada ayaga musaaraca ma arkaan dhul in lagu kireeyo bibacdi maa yakhruju minhaa ama bacdiga kasoo baxaya ha noqdo wax mucayan ah thuluth iyo rubuc hala dhaho ama yaanba wax la cayimin marnaba ayaga ma ogola haddii loo keeno xadiidkii khaybar oo nabiga sal ll ly slam yahuudiba wuxuu uga kireeyey yacni inay dhulkii falaan nusna ay keenaan nusna ay ayaga qaataan marka la yidhaahdana wuxuu leeyahay geedaha geed miroodka oo geed timir timirta ah ku badnaay marka waxaan kale tabacay iska ahaayeen balka beerahan balka ah oo dalagu uu kasoo go-o tabac unbay iska ahaayeen marka yuqtafaru fi tabaci maa laa yuqtafaru fi lasli wuxuu leeyahay geedaha waayo waxay ka shaqeynayeen geedaha marka isaga geedaha geed miroodka waa ogolyahay in laga shaqeeyo qofkii wax laga siiyo laakiin beertan caadiga oo la shafaayo oo dalaga caadiga ah ah iyada ma ogola wax ka soo baxo in lagu ijaaro ama ha cad mucayan ha ahaadaan saddex meelood meel afar meelood meel hala dhooma yaa la dhihin ahlucilmiga in badan oo kamidana waxay leeyiin waa bannaan tahay axaadiidta raaficna oo reebayso waxay ku saabsan tahay ama sababkeeda ay ku timidba ay tahay waagii hore dadku waxay u badnaayeen qofkan dhulkan uu leeyahay fal meel hiblaaye wixii ka baxo anaa iskale meeshaas wixii ka baxan adaa leh markaasuu xadiidku wuxuu leeyahay rubamaa yaslamu dih middaan inay nabad gashaa laga yaabaa wayahlaku daa kaasna uu halaagsamo dadkii marka waa murmaaya ninkan maanta dhan waa fasalkao dhan waa shaqeeyey buu leeyahay meeshii aniga la ii qoondeeyeyna waxba kama bixin ninkanna waa kana waxuu gurana doodoodii markay badatay buu nebigu reebay markaasuu wuxuu yidhi amaa shay-un macluumun falaa ba-sa wax la yaqaano laakiin dhib ma laha wax la yaqaan marka maxay noqon karaan lacag waa noqon karaan dhulkaan ka shaqeey intaas lacagtaasaa igu leedahay aniga aan ku siinaa lacagtu ama dirham ama danaaniir waxay rabta ha ahaato dahab iyo fida waxaa kaloo macluum noqon karo dacaam beertan fal saddex meelood meel waxa ka soo baxo ayaad leedahay ma la dhahayo meel hiblaaye meel hiblaaye ma loo kala qaadayo haddii la khasaarana waa wada khasaarayaan hadday faa-iidaanna nin walba waa faa-iidaan ama dacaam ayuu fii dimmatihi buu yeelayo wuxuu leeyahay waxaan ku siinayaa kontonkii konton kintaal oo galley ah asaga marka kontonka kintaal ama suuqa ha ka soo gado ama meel kale ha ka keeno ninkaan intaasu ku shaqeynay kanna beerta wixii uga soo baxuu leeyahay suurada marka la reebay maxay noqonaya culimmadu ay u badan yihiin midda uu ku jiro khiyaanada ama qararka ay ku jirto doodeeduna badan tahay oo ah meesha keliga ou maro oo biyaha u dhowna anaa ii falaysaa meelahaas xagge oo qala qallalanna oo roobka iyo inay ku waraabta la- laga yaabo qeybtaas adaa iska leh wixii ka baxo hadhow marka kana inayna xagga wax ka bixin inta wax ka baxaan hadhow marka muran uu dhaco kaas waayo marka madhab kale isagana markaa de wuxuu leeyahay beero dhanba maba dhul dhan maba la kireey karaba daahiriyada sidaas qabaan lacagna laguma kireey karo wax kasoo baxana laguma kireyn karo madaahib noocaasaa ku jirto axaadiidteedu ayuu ka hadlaa marka ayb qaarna xadiidka raafic waxay dhaheen waaba mudarib maadaama uu iskhilaafsan yahay laakiin mudarib maahan waa la jamcin karaa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ibraahim wa huwa moxamed bnu ibraahim bnu sudraan alasdiy السليمي أبو جعفر المؤذن البصري صدوق قال أخبرنا خالد هو ابن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر هو الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم مسلم iyo أصحاaب السنن الأربعة u wariyaan عن رافع بن أسيد بن ظhayر rاaفعan marka ha عبدالحميد wuxuu ka warinaa qال أخبرنيi أبي aabihiisuu ka warinaa marka jacfar bnu cabdillaahi bn اlxakm alanصaariy wahuwa hiqat can raafic bni usayd bni duhayr wahuwa alanصaariyu maqbulu ibnu xajar taqriibka maqbuul buu ku yidhi laakiin ninkan waa majhuul lcayn hal bisaa ka wariyo oo waalidu cabdilxamiida ka wariyo wax taskiyeeyeyna ma jiro ama tawhiiqiyey fahuwa baaqin fi jahaalati اlcayn ayuu baaqi ku yahay marka waa majhuul lcayn can abiihi usayd bni duhayrin wa huwa usayd bnu duhayr ibni raafic lahu waliabiihi suxbatun isaga iyo aabihiiba suxbay leeyihiin waa saxaabi anahu kharaja ilaa qowmihi buu u baxay ilaa bani xaarihata reer bani xaariha faqaala wuxuu yidhi yaa bani xaariha laqad daklat calaykum musiibatun musiibaa idinsoo gashay qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya maxay tahay qaala nahaa rasuulu llahi sala ll ly slam can kiraa'i lardi nebigu waa reebay dhulka in la kireeyo dhulka beeraha in la kireeyo waa reebay qulnaa waxaan dhahnay yaa rasuul allah idan nukriihaa bishayin waxaanu ku kireyneynaa bishayin shay min alxabbi xubuub ah yani galley ama masago iyo waxbaan ku kireyneynaa famaa xukmuhu saasaa u qarsoon marka xubuubaan ku kireyneynaayo xukunkeedu waa maxay qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wa kunaa nukriyahaa bitibni waagadaan ku kirey jirnay nacam ayb faqaala wuxuu yidhi ayaan ku kireyneynay ka waran faqaala laa maya buu yidhi waxaaso dhan waa un cuntadii nacam wa kunaa nukriyahaa bimaa cala rabiici saaqi keliga oo wax waraabinaayo korkiisa wax ah ayaan ku kirey jirnay oo waxaan dhihi jirnay inta keliga u dhow annaga noo fal inta kalena adaa iskale wax ka soo baxo fa qaala laa maya buu yidhi israchaa beer aw imnaxhaa ama deeq adiga beero ama walaalkaa ugu deeqoo ha beerto aw aw aw imnaxhaa akhaaka ama walaalkaa ugu deeqoo isaga marka sii xadiidkan marka muxuu tilmaamay intaasoo sifaba waa reebay oo macnaha wuu diiday ayb laba unbuu inaad adiga beerato haddaad adiga beeranaynin waa inaad ugu deeqdo qof walaalkaaha iska fasho beerta xadiidkan marka dacfi baa ku jira oo waxaa ku jira raafic bnu usayd bnu duhayr qaala alimaamu الnasaa-iyu khaalafahu mujaahidun mujaahid ayaa khilaafay wa bihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qaala xadahanaa yaxya huwa bnu aadam qال xdثna مفضل بن مhلhل wهuو السعدي الكوفي ثqة hبt نبيl cاabد rawى lh مسلم والنسائي وبن mاجه عن منصuر عن مجاهد عن أسيد iyo u khilaafay marka مجاهد rاaفع oo rاaفع بن أسيد uu khilaafay marka مجاهد wxuu ka warinaya عن أسيد بن ظhayr qaala jaa-anaa raafic bnu khadiijin baa noo yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slam xadiidkiina muxuu ka dhigay musnadu raafic ibni khadiij kii hore ma ahayn wajhulkhilaafku marka meeshaas waay faqaala ina rasuula اllahi sal l slam nabiga nahaakum wuxuu idinka reebay buu yihi cani اlxaqli ayuu idinka reebay wاlxaqluna athuluثu wاrubucu waay beertan fal waxay kasoo baxo saddex meelood meel afar meelood meel ayaad leedahay wa can ilmusaabanati buu idinka reebay walmusaabanatu shiraau maa shay iibsashadiisa shay gadidiisu afiiru uusi naqli geedtimireedyada madaxooda ku yaallo bikadaa wakadaa lagu iibiyey intaa iyo intaa wasqan oo cabir go-an ah min tamrin timir dhulka taal ah waa soo marnay muaa yacni musaabanada timir dhulka taallo mid geed saaran in lagu gado cariyada unbay ku bannaan tahay beyc ilcaraaya bis wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa moxamedun waa qundar qala xadaanaa shucbaة can mansuuri qaala samictu mujaahida yuxadiثu can usayd bni duhayri qaala ataanaa raafic bnu khadiijin baa noo yimid faqaala wuxuu yihi nahaanaa rasuulu اlahi sal l slam nebigu wuxuu naga reebay can amrin arin kaana lanaa naafican annaga noo ahaa mid wax anfacayo wa طaacatu rasuuli اllahi sal l slama khayru lakum daacada nebigaasi idin khayr badan yani wuxuu leeyahay arrin say annaga nala tahay naafic oo inaga noo fiicnayd buu nebiga naga reebay laakiin daacada rasuulkaa khayrku ku jira annaga saa unbay nala tahay laakiin wixii nebigu daaca in laga dambeeyo wixii uu amraba lagu adeeco taasaa khayrka uu ku jiraa khayr badan ayb wa daacatu rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslama khayru lakum nahaakum wuxuu idinka reebay can اlxaqli wa qaala wuxuu yihi man kanat lahu ardun qofkii dhul leh falyumnixhaa ha deeqo oo qof ha iska siiyo ha fasho ow amase liyadacha ha ka tago halkan marka liyadacha ishkaala ku jiro ninkii dhul caddaysimo ah lahoo beer ah leh beer laga fali kara leh ha siiyo qof ha ugu deeqo hadduusa isaga falanaynin oo qofkaa marka iska falo ka cun waxa aad ka hesho dheh ha dhaho midda ow liyadacha ama ha ka tago liyadachaada marka idaacatulmaala ka dhala karaa las ala dhihi karaa oo haddii hadda dhulkii laga tago adna aadan falanin cidna aadan siinin oo cid yacni falato oo dhulkii sidaa lagu daayo sowma noqonayo marka idaacatulmaal culimada waxay yidhaahdeen maya idaacatulmaal ma noqonayo waxayna wuxuunan u noqonaynin dhulka laftiisa haddaan falidda laga badinin waa ka fiican yahay marka dhulka aad falidda loogu badiyo dhulku waa waa waa waa waa isbedela marka dhulkaani marka inaan balla falin oo sidiisa uu ahaado dhul wuxuu noqonaa hadhow marka yacni xoogaa yar haddii inta la geed qaado oo la bacrimiyaba aad uga fiican dhulkii muddo badan la beeraayo waa ka fiicnaana saa darteed marka idaacatulmaal oo maxdi a maba ahanba marka wujuuh kalena marka way sheegaan wanahaa wuxuu reebay can ilmusaabanati buu reebay walmusaabanatu musaabanaduna alrajulu yakuunu lahu lmaalu waa qof uu maal u ahaanayo alrajulu qofka yakuunu lahu lmaalu lcadiimu maal weyn oo u sugnaaday min annaqli oo geedtimireedyo ah fayajii-u rajulu nin baa u imaanaya fayaakhuduhaa bikada wakadaabuu uga qaadanaa wasqan min tamrin timir dhulka taallo ayuu leeyahay qaado iiga bedel midkan geedka saaran wbihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaama marka hadda mujaahid can usayd bni duhayr weliba xadiidkii raafic wabihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid aldabiyu can mansuuri can mujaahidi can usayd bni duhayr qaala ataa calaynaa raafic bnu khadiij baa korkeena yimid faqaala wuxuu yidhi walam afham ma aanan fahmina marka walam afhamtaan ujeedkeedu waa maxay muxuusan fahmin wuxuu ka wadaa walam ay maa fahimtu sira hada nahyi yacni cilada nebigu inuu waxaan uu u reebay dhul ama falo ama cid kala sii oo ha ka kiraynin dhulka oo ha uga kiraynin waxa ka soo baxayo cilada uu markaa yacni ugaga uu nebigu u reebay arrintaas ma fahmin uu yidhi faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slam nabiga nahaakum wuxuu idinka reebay can amrin kaana yanfacukum arrin idin anfici jiray wadaacatu rasuulillahi sal l slama khayrun lakum idinkaga khayr badan mima yanfacukum waxaa idin anfacayey nahaakum rasuulu llahi sal l slam can ilxaqli walxaqlu almusaaracatu bihuluthi wاlrubuci xaqliguna waa in beerta wixii kasoo baxo saddex meelood meel afar meelood meel uu ku shaqeeya ninkaas inuu qaato faman kaana lahu ardun qofkii dhul leh faاstagnaa canhaa ka maarmo falyumnixhaa hakuhagu deeqo aqaahu walaalkiis ow liyadac ama ha iskaga tago faraha ha ka qaado wanahaakum can اlmusaabanati buu idinka reebay wاlmusaabanatu rajulu yajiiءu ilى naqli اlkahiiri biاlmaali اlcadiimi fayaquulu khudhu qaado bikada wakada ku qaado wasqan min tamrin min tmri dalika alcaam oo timirtii sanadkaas wabihi qaala akbaranii ibraahim bnu yacquub bnu isxaaq qaala xadaanaa cafaanu qaala xadaanaa cabdulwaaxid waa ibnu ziyaad qaala xadaanaa saciid bnu cabdiraxmaan can mujaahidin qaala xadaanii usaydu ibnu akhi raafic bni khadiijin qaala qaala raafic bnu khadiij nahaakum rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu idinka reebay can amrin arin kaana lanaa naafican noo fiicnaa wadaacatu rasuuli llahi sal l slam anfacu lanaa daacada nebigaana nooga noo anfac badan qaala man kanat lahu ardun falyasrachaa ha beerto fain cajaza canhaa hadduu ka caajizo falyusrichaa walaalkiis ha u beero oo yacni qof ha yidhaahdo akhaahu walaalkii ha yidhaah niyow beertaan ani tabar uma haayo adiga falo hana uunan ka qaadanin markaas khaalafahu cabdulkariim bnu maalik cabdulkariimaa khilaafay damiirka marka mansuubka ayou u laabana waa saciid bnu cabdiraxmaan ay khaalafa saciida bna cabdiraxmaan cabdulkariim ibnu malik ayaa khilaafay wajhulkhilaafka oo arkaynaa wabihi qaala akbaranaa cali bnu xujirin qaala anba'naa cubaydullahi yacni bna camrin ayb can cabdilkariim can mujaahidin qaala akhadtu biyadi taawuus daawuusaan gacantiisa qabtay xataa adkhaltuhu cala bni raafic bni khadiij raafic wiilkiisa ayaan u geliyey faxadatahu wuxuu ka sheegay can abiihi aabihii can rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam mowdicu lkhilaaf marka meeshaan waa xataa adkhaltuhu cala bni raafic bni khadiijin faxadatahu can abiihi marka markaan mujaahid xadiidkiiyuu ka warinaa wuxuu ka warinayaa ibnu raafic ayuu ka warinaya markii horena ayuu ka warinaya usayd ibnu duhayr soo ma fahmin marka riwaayada saciid ibn cabdiraxmaan can mujaahid saasay ahayd middaana hadda waa ibnu raafic ayaa meesha soo galay hada huwa m mowdic lkhilaaf meeshaas can rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam anahu nahaa can karyi lardi dhulka kirayntiisau reebay faabaa taawuusun taawuus waa diiday warkaas faqaala wuxuu yihi samictu bna cabaasin ibnu cabaas baan maqlay laa yaraa bidalika ba'san arrintaa wax dhiba una inuunan u arkaynin marka ibnu cabaas isagaa sheegi doona sababta uu dhib ugu arki waayey qaala warawaahu abu cawaanata alwadaxu bnu cabdillahi alyashkuriy can abi xasiin can mujaahidin qaala qaala can raaficin mursalan kana khilaaf kale waayo mujaahid wuxuu ka warinaa markaan raafic ibni khadiij mursalan marka muxuu u leeyahay binisbati limaa madaa kan waa mursal ila waa munqaic mujaahid can raafic mujaahid marka markii hore usayd ibnu duhayr ayaa u dhexeeya isaga iyo raafic riwaayadii haddaan aan soo dhaafnayna ibnu raafic can abiihi bay ahayd meeshaan marka midaani iyadu waaba waa riwaaya mursala mursala wuxuu ka wadaa hadda munqaica wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can abi xasiinin can mujaahidin qaala qaala raafic bnu khadiij nahaanaa rasuulu lahi sal l slam can amrin kana lana naafican wa amru rasuuli llahi sal l slam nebiga amarkiisana cala alra'si waalcayn yani madaxa iyo indhaha korkooda ayuu ahaaday yani amarka nebiga waa la qaadanaa warna ma leh walow aanba u aragno annaga wax anfac xoogaa wax naga soo geli jireen inuu naga celinayo xoogaaga kaa soo gelayay adaa u maleeya inay kuu fiican tahay ma ahane waxa fiican mar walba waa amarka shaarica leanna alla wuxuu leeyahay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim ayb nahaanaa an nataqabala alarda wuxuu naga reebay inaan dhulka aqbalno oon ku aqbalno bibacdi kharjiha shayga ay soo saarayso oo ka baxaayo qeyb ka mida inaan ku aqbalno qaala taabacahu ibraahimu bnu muhaajir abaa xasiin waxaa mutaabiceeyey ibraahimu bnu muhaajir wabihi qaala aqbaranaa axmed bnu sulaymaan can cubayd illaahi qaala xadaanaa israa'iilu can ibraahima bni muhaajirin can mujaahidin can raafic bni khadiij waa kaas marka iyo marka ibraahim ibnu muhaajir wuxuu mutaabiceeyey abu xasiin can raafic bni khadiijin qaala mara nabiyu sal l slam calaa ardi rajulin nin dhulkiisa uu soo maray min alansaari qad curifa la ogaaday anahu muxtaajun mid baahan inuu yahay yani baahi buu dhulka u qabaa faqaala wuxuu yihi liman hadihi lardu dhulkan yaa iska leh qaala lifulanin hebel acdaaniiha biljri ujrow igu siiyey faqaala wuxuu yihi low manaxahaa akhaahu walaalkii haddii ou haddii uu walaalkiis ugu deeqi lahaa ouna waxba ka qaadan lahayn yacni lakaana xasanan marka low manaxahaa akhaahudan baa waxaa laga fahmaya kiraa' lardi bibacdi maa yakhruju minhaa oo macluum ah inaan loo reebin nahyigeedu inuusan ahayn nahyi oo yacni muxatam ah oo nahyi marka xaaraana inaynan ahayn waayo hadda haddii nahyigu xaaraan ou ahaan lahaa low manaxahaa akhaahu lama dhehen kaanahu marka waxaa ku jiro yacni sidaa hadduu yeeli lahaa waa roonaa lahayd saasaa fiicnaa lahayd marka yacni in laysu ixsaan falaa fiican un waayo nacam hadda waa xaaraan kasabkaasaa xaaraan ah ma laga tan marka waxyaabaha loo xujaystayba ka mid tahay fa ataa raafi raaficun alansaara ayuu u yimid faqaala ina rasuula اllahi sal l slama nahaakum an nahaakum can amrin kana lakum naafican wa daacatu rasuuli llahi sal l slam anfacu lakum marka nahyiguna waa sh waa lafdi yani arrin mushtarag ah waayo karaahada iyo iyo taxriimkuba nahyigu waa wadaagaan wbihi qala akbaranaa mxamed bn musanى wmxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa mxamedu qaala xadaanaa shucbaة can اlxakm xadiid xakma hadda la galay can mujaahidin can raafic bni khadiij isagana waa kaan xakm waxuu mutaabiciyey kuwii hore qaala nahaa rasuulu اlahi sal l slam can اlxaqli lafdiga laakiin sidaasuu ka dhigay nebigu wuxuu reebay xaqliga xaqliguna muxuu ahaa beerta in lagu kireeyo bibacdi maa yakruju bاthuluثi aw الrubc wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin can khaalidin wahuwa bnu اlxaariث qaala xadaanaa shucbaةu can cabdilmelik waa ibnu maysara can mujaahidin qaala xadaثa raaficu bnu khadiijin qaala wuxuu yidhi kharaja ilayna rasuulu اlahi sal slam nebigaa noo soo baxay xaggeena kusoo baxay fanahaanaa can amrin kana lana naafican buu naga reebay waamru rasuuli اlahi sal slam anfacu lana kaasaa noo anfac badan faqaala man kaana lahu ardun qofkii dhul leh falyasracha ha beerto ow yamnaxhaa ama ha deeqo ow yadarhaa ama ha ka tago wabihi qaala akbaranaa cabduraxmaan bnu khaalid qaala xadaanaa xajaajun qaala xadaanii shucbatu can cabdilmelik can caطaa'in wa taawuusin wamujaahidin saddexdooda marka can raafic bni khadiijin qaala kharaja ilayna rasuulu llahi sal l slama fanahaanaa can amrin kana lana naafican waamru rasuuli اllahi sal l slama khayru lana qaala man kana lahu ardun falyasracha ha beerto owliyadarha ha ka tago owliyamnaxa ama ha deeqo wamima yadullu nasaa-i marka wuxuu yihi waxyaabaha ku tusaayo waxaa ka mid a calaa ana daawuusan daawuus lam yasmac hada alxadiida min raaficin inuunan ka maqlin waxyaabaha ku tusaaya waxaa ka mid a qaala akbaranii moxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa zakariya bnu cadiy qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can camri bni diinaari qaala kaana taawuusun daawuus wuxuu ahaa yakrahu inuu nacayo an yu-aajira ardahu bidahabi walfida dhulkiisa inuu dahab iyo fido ku kireeyo dhulkii qof yiraahda falo lacag isii dahab iyo fido waa nici jire walaa yaraa bihuluثi warubuci ba'san laakiin beerta waxa ka soo baxo saddex meelood meel qaado kana shaqeey inta kalena anaa iska leh wax dhiba uma arkaynin daawuus faqaala lahu mujaahidun baa wuxuu ku yidhi idhab ila bni raafici bni khadiij u tag fasmac minhu xadiidahu kasoo maqal xadiidkiisa faqaala wuxuu yidhi inii wallaahi baan ku dhaartee low aclamu haddaan ogaan lahaa ana rasuula allahi sal l slam nahaa canhu nebigu inuu reebay maa facaltuhu ma sameeyeen haddaanba ogahay nebigu ou reebay maba sameyn lahayn yidhi aniga marka inuuna raafic wax ka maqlin waa ujeedaa moogta ayb walaakin xadathanii man huwa aclamu minhu laakiin wuxuu yidhi qofka cilmi badan ibnu raafic ama raaficba midka cilmi badan baa wuxuu ii sheegay ibnu cabaasin ibnu cabaas ana rasuula اllahi sal l slam nebiga inamaa qaala wuxuu yidhi un laan yamnaxa axadukum akhaahu walaa midkiin walaalkiis inuu ugu deeqo ardahu dhulkiisa ayaa khayrun u khayr badan min min an ya'huda calayha kharaajan macluuman intuu ka qaadan lahaa ujro la yaqaano macluuma marka ujradii macluumka ahayd hadda lama diidanay ma aragtaa marka laakiin waxaa ka fiican ujro la-aanta iyo deeqda ayb marka hadda kan riwaayadan imaamu النasaa-i wuxuu u deliishanaha daawuus horta raafic waxba inuunan ka maqlin waayo waxaa la leeyahy nakeen wiilkii raafican u tegaynaa waxba kuu sheegaya wqad اkhtulifa calىa caطaءi fi hada اlxadiid mujaahid waa lasoo maray maaha in laysku khilaafsan yahay yani mursal ahaanna waa looga wariyey isagoo ay u dhexeeyaan usayd ibnu duhayr iyo ibnu raaficna waa lasoo maray daawuusna waa sheegay caطaa isaga waa ka waqad اkhtulifa calىa caطaءi fi hada اlxadiidi waa la iskugu khilaafay faqala cabdulmalik bnu maysarata can caطaa can raaficin buu yihi waqad taqadama dikrunaa lahu waa soo sheegnay riwaayadaas waa middii haddaan soo dhaafayna cabdulmelik can caطaa wa daawuusa mujaahid midii ahayd waay waqad taqadama dikrunaa lahu markuu leeyahay wa qaala cabdulmeliki bnu abi sulaymaan wuxuu yihi haddana can caطaa'in can jaabirin marka xadiidka caطaa ma aragtaa marka isaga laftiisa waa la isku khilaafsan yahay jaabir miyuu ka warinaa mase raaficu ka warinayna wabihi qaala xadaanaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalid bn khalid bn اlxaariث qaala xadaanaa cabdulmalik can caطaa can jaabiri ana rasuula اlahi sal l slama qaala man kana lahu ardu falyasrachha qofkii dhul leh ha beerto fain cajaza an yasracahaa inuu beerto hadduu ka caajizo falyamnaxaa ha ugu deeqo akhaahu lmuslima walaalkii muslimka walaa yusrichaa iyaahu walaa yusrichaa iyaahu younan u siinin walaalkiis musaaraco ahaan walaa yusrichaa macnaa ay laa yucdihaa akhaahu walaalkiis younan u siinin musaaracatan musaaraco ahaan yani yaanu musaaraco kula dhaqmin walaalkiis hadda xadiidkiyaa iskale jaabir awal xadiid waxaan ku jirnay raafic caطaa markan ragna waxay uga wariyeen can raafic qaarna waxay yihahdeen can jaabir ayb wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cabdulmelik can caطaa'in can jaabirin qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam man kanat lahu ardu falyasrachha aw liyamnaxaa akhaahu walaa yukriha younan kiraynin taabacahu waxaa mutaabaceeyey cabdulmelik cabduraxmaan bnu camrin alwsaaciy awsaaci baa mutaabaceeyey wabihi qaala akbaranaa hishaam bnu camaar can yaxya bni xamzata wahuwa abu cabdiraxmaan adimashqiy alqaadi hiqat rumiya bilqadar qaala xadaanaa alawsaaciyu can caطaa'in can jaabir qaala kana liunaasin dad waxay lahaayeen fuduulu aradiin dhul dheeraad ah yukruunahaa waa kiraynayeen bالnisfi wاthuluثi wالrubci bay ku kiraynayeen faqaala rasuulu lahi sal l slam man kanat lahu ardun qofkii dhulle falyasracha ha beerto ow yusrichaa ama ha beersiiyo yani walaalkii inuu beerto ha u suuro geliyo ow yumsikhaa ama ha iska haysto waafaqahu waxaa waafaqay maطru bnu dahmaan maطr alwaraaq wabihi qaala akbaranaa ciisa bnu muxamed wahuwa abu cumayr bni naxaas ayb wa ciisa bnu yunus ciisahan hore marka waa aramliyu hiqatu faadil ciisa bnu yunus wahuwa alfaaquuriyu waa abu muusa aramliy saduuqun rubama akhطa nasaa-i bnu maajaha u wariyeen qaala xadaanaa damratu wahuwa damratu bnu rabicata wahuwa saduuqun yahimu qaliila can ibni shawdabin cabdullaahi bnu shawdab albalkiy abu cabdiraxmaan saduuqun caabid can maطrin waa maطr alwaraaq waa maطr ibnu طahmaan maطrkan marka alwaraaq alkhuraasaaniyu saduuqu kahiir اlkhaطأ waxadiiuhu can caطaa aciifu waxadiiuhu can caطaa daciifun bukhaari tacliiq ahaana uga wariyaa muslim iyo asxaabu sunan alarbaca u wariya can caطaa'in marka caطaa buuba hadda ka warinaa can jaabir bni cabdillaahi qaala khadabanaa rasuulu llahi sal l slama faqaala man kanat lahu ardun falyasracha aw liyusrichaa walaa yu-aajirhaa yuunan kiraynin wa bihi qaala akbaranii mxamed bn ismaaciil bni ibraahim can yunusa qaala xadaanaa xamaadu can maطrin can caطaa can jaabirin rafacahu nahaa can kiraa'i اlardi nebigu wuxuu reebay dhulka kirayntiisa wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa almufadlu can ibni jurayjin can caطaa waabi الzubayr can jaabirin ana الnabiya sal l slm nahaa can اlmukhaabarati buu reebay iyo mukhaabarada marka waa almusaaraca musaaracadii oo nasiib mucayan ah le thuluth rubuc wixii kasoo baxo thuluth wixii kasoo baxo rubucan kuseena ah waalmusaabanati buu reebay waalmuxaaqalati wa bayci tamri wa bayci thamari miraha in la iibiyo xataa yubcama ilaa laga quuto oo bislaada macnaha ila alcaraaya ma ahan isaga marka de xadiidku sidaanuu ka dhigay tanna riwaayadan ayb taabacahu yunus bnu cubayd wabihi qaala akbaranii ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa cabaad bnu اlcawaam qaala xadaanaa sufyaan bnu xuseyn qaala xadaanaa yunus bnu cubaydi can caطaa marka ibnu jurayj bau mutaabacayna can jaabirin ana nabiya sal l slm nahaa can اlmuxaaqalati wاlmusaabanati wاlmukhaabarati wa can اhunya ayb ilaa an tuclam thunya ilaa an tuclam waxaa laga wadaa gurigaanaan kaa gaday ilaa hal qol maahani qolkiina ma cadda ama inuu yidhaahdo waxaan kaa iibiyey shaygan waxaan kaa kireeyey waxaan ilaa qeyb kamida maahani qeybtiina ma cadda waa la reebay ilaa an tuclam haddii la og yahay marka dhib ma laha ayb ilaa an tuclamta waxaa laga fahmaa haddii la yaqaano wax dhiba ma laha gurigaanaan kaa iibiya laakiin qolkan adiga ma yeelanaysid inta kalean kaa iibiya waa ku gatay hadduu yidhaha qolkaas ma laha sa waana dhici kartaa mararka qaar dee qolal waxaa laga yaabaa qolku inuu waqaf ku jiraba hadhow marka qof kastoo guriga intiisa kala gato qolkan ma gedmaayo s maadaama istinaa macluuma uu yahay dhib ma laha wafii riwaayati hamaami bni yaxyaa riwaayadiisa ka daliili oo kale waay calaa ana caطaa'an caطaa lam yasmac min jaabirin jaabir ma uunan ka maqlin xadiidahu can الnabiyi sal ll slama man kana lahu ardu falyasrachha hadda maogtahay caطaa jaabir yani wuxuu uga wariyey siyaalo kala duwan nahaa can اlmuxaaqalati wاlmusaabanati wاlmukhaabarati wacan اhunya ilaa an tuclam iyo kii hore isma laha man kanat lahu ardu marka wuxuu leeyay man kanat lahu ardun inuunan jaabir ka maqlin waxaa u daliila riwaayada hamaam bnu yaxya waa tan marka wabihi qaala akbaranii axmed bnu yaxya qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa hamaam bnu yaxyaa qaala sa'la caطaaءun sulay ayb caطaa'an sulaymaan bnu muusa baa su-aalay qaala wuxuu yihi xadaثa jaabirun ana rasuula اlahi sal l slama qaala nebigu inuu yihi man kanat lahu ardu falyasracha aw liyusricha akhaahu walaa yukriyaha akhaahu marka riwaayada nasaa-i saa-ilku qaala sa'la caطaaءun sulaymaana bna muusa saa-ilku waa caطaa fii صaxiixi muslimna waa cagsi saa-ilku waa sulaymaan mas-uulkuna waa caطaa fi sunan ibni maajana waxaa ku sugan tasriixu caطaa anahu samica min jaabir r marka ani hadda wuxuu ii dhigay sa'ala caطaa'an sulaymaan bnu muusa sidaas marka waxaa sa'ala caطaa'an sulaymaan bnu muusa riwaayada muslim riwaayada nasaa-i iyadu waxay tahay sa'ala caطaa'un sulaymaana bna muusa caطaa waayo saa-ilka marka wuxuu rabaa inuu yidhaha imaamu النasaa-i caطaa ayaa sulaymaan bnu muusa su-aalay qaala wuxuu yihi xadaثa jaabirun jaabir ma sheegay ana rasuula الlahi sal ly slama qaala inuu saa yidhi meeshaas marka hadduu ka maqlay mau weydii lahay manaa haddii uu ka maqlay cadaa jaabir ou ka maqlay maba su-aaleenba macnaa nasaa-i saas ku wataa ayb haddii saa-ilka marka sulaymaan laga dhigana waa dhici kartaa waana riwaayada muslim siday tahay watasriixu cadaa bisamaacihi lihada alxadiidi min jaabir bima yukhaalifu ma waqaca fi riwaayati الnasaa-iy min ana saa-ila huwa caطaa faالظaahiru ana الriwaayata qalabat calى الnasaa-iy waa ku dabagedoontay ama sheekiisa ow xadaa fiiha xadaثa fiiha taqdiimu wata'khiir ayb marka صaxiixu muslimka min طariiq bni jurayj wazayd bn abi unaysa ayضا muslimka laftiisa waxaa ku jirta tasriixu caطaa bisamaacihi lihada اlxadiidi min jaabir whada mima yu-akidu calىa khaطأi riwaayat الnasaa-iy meeshaa marka nasaa-i xoogaa marka sidaan hadda isaga uu leeyahay caطaa jaabir inuunan ka maqlinaa riwaayadan tusaysaa ma xoog badna waa khaطأ waayo muslim iyo ibnu maaja waxaaba ku cad caطaa inuu ka maqlay jaabir hada akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi وaصxaabi